haatanna waa barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo hayay wariyeenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah qiso jacayl oo ku saabsan nin dhalinyar ah oo jacayl u qaaday gabadh aynigiisa jacaylkaasoo geyeysiiyey inuu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha ah isagoo intaasi dadaal ugu jira sidii uu hantii lahaa gabadhaasi dhalashadaydii daclidu jiif iyo dholdhoolin mooye anagoon dhibay sarag in biilaha wax kuba dhoosha iyo ruudiya tandhamada kuu galay muxuu dharanka muuq iyo dhabankan lahaayo dhahaygu doorsamay waa yaasiin madaale oo maase ka curiyey qisadaasi waxaana uu inala wadaagi doonaa marxaladaha uu maray wiilkaasi iyo weliba halka qisadaasi jacayl ay saldhigatay amaba ay ku dambaysay sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure aniga waxaan ku dhashay ceelbuur gaar ahaan wabxo fankana waxaan bilaabay two thousand sixki inkastoo anoo yar aan jeclaa laakiin two thousand sixki aan bilaabay kabanka ugu horeeyey oo macnaha oo qoota qootaan ku qaado waa dhudhuumanaya ma fahamtay laakiin two thousand sevenkii aan duubay sadii calaf two thousand eightkin videogaan duubay waa fanaanada farxiyo axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiyo fiska oo barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan marti inoogu ah waxaa kaloo dhegaystayaal aad barnaamijka caweyska washington ku maqli doontaan fanaanadii xamda kuwiin oo sheegtay inay gebi ahaanba ka baxday fankii fanka gebi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegayaa soomaali meel kastoo joogtaan u sheegaya markaa fankii baan ka baxay walaalo haddaba maxay ku bedelaysaa halkii fanka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan aan ku bilownay dhegaystayaal qisooyinka jacaylka ah ee badanaaba lasoo darsan dhalinyarada gaar ahaan xilliga ay ku guda jiraan taxanahooga waxbarasho ayaa ah qaar waayahooga wata islamarkaana mahadhooyin xilliyada qaar reeba yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maase ka curiyey qisad lasoo diristay nin dhalinyaro ah oo jacayl u qaaday gabadh aynigiisa jacaylkaasoo markii dambe wiilkaasi dhalinyarada ah geyeysiiyey inuu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha oo qaarkooda xanuunka ay wateen isagoo intaasina wiilkaasi dadaal ugu jiray sidii uu hantii lahaa gabadhaasi amaba uu mar uun uu gacanta ugu dhigi lahaa bal haddaba aan idii kala baxo yaasiin madaale oo ka warramaya marka hore qisadaasi iyo weliba sida ay ku timi cabdixakiin oo qisadani waa qiso dhaba waxaanay ku dhacday runtii nin dhalinyaro ah oo reer hargeysa runtii horta sideedaba marxalada dhalinyaranimada iyo jacayl waayaha jacaylka horta wax isku sidkan cabdixakiinow marra waay in badan ha lagu kala duwanaado rag iyo dumarba oo qolana xabashadoodu inta badan ha muuqato qolana yaanay muuqan ragga iyo dumarka laakiin waa wax xabashadooda weliga intay taagan inta waayaha dhalinyaranimada lagu jira waxa u badnaatee dabeetana nin dhalinyaro ahoo watiga waktigaa geedi socodkii noloshiisa ee waxbarashada ku jiray oo beremeriga sii dhamaynaya ayaa inan bu aada u caashaq inantaasi dhaba inanta lafteeda dabeetana way ida laftooda way jecleed oo markaa sheeka dhex martay waan gartay marka waa wiil iyo gabadh isjeclaaday oo yaryar ha waa wiil iyo gabadh isjeclaaday ayagoo yaryar waan gartay dabeetana ninkii baa fikeri wuxuu jiri wallahi niyow inanta tan dee raganimadii waxay ku jirtaa inaad guursato weliba dee sidai raggu gabdhaha u guursan jireen u guursato laakiin mushkiladda ku haysataa waxa weeyaan dee intaad iskuolkaa dhamaynayso dugsigaa dhexe intaad dugsi sare gelayso intaad jaamacad gelayso dee waktigu ku sugi maayo dee rag baan kula sugan inta waytaasoo lagaa guursadaa dee ilaa rag kale u shaqaysanaye walaac baa soo food saaray wuxuu soortoon iyadoo gabadhii isoo intuu marxaladaa kusoo jiray laga horguursado laga hor qaaday ahaa walaacaasoo soo food saaro dabeetana wuxuu yihi waxbarashadii dabeetana halkaasaan kaga hadhay waxaan maalintaa go-aan ku gaadhay inaan shaqaysto si aan gabadhan u guursado waan gartay xoogsi inuu bax dabeetana wuxuu shaqada ha wuxuu shaqada ka bilaabay deetana meel geerashoo baabuurta lagu dayactiro ninka xirfadan ma yaqaano n wuxuu islaa dhaqaale ku samaysid markuu sanad ku shaqaynayay ayuu ogaaday bahashii inaan wax dhaqaaleynaan kasoo kordhayn oo dee xirfadii ay ku xidhanta horta inuu xirfadda barto siduu dhaqaale ugu sameeyo waan gartay ninkii dabeetana uu ka guuro haddana wuxuu yiri warniyow shaqo kaloo tan ka gedisan waa inaad samaysataa dabeetana shaqadii uu ka tego shaqo kaloo bilaabay oo baabuur sara kuwan xamuulka qaada oo u kala baxaa deegaanada soomaalida oo dhan iyo iyo dhulka etoobiya khudradda laga soo qaado sida barandhada iyo basashiya buu raacay waan gartay mudduu la socday gaadhigii oo dabeetana haddana sanad bay ku qaadato haddana sanadkii markuu hawshaa weliba haddana ka niyadsamay wuxuu yiri wallahi shaqadin aanay ku anfacan gabadhi inay ku sugaysaa tiina uu ka yimi haddana oo hargeysa kusoo noqday bilaa camalba haddana hargeysa ku noqday waan gartay marka intaynaan bilaa camalka markaa hargeysa uu noqday aynaan sii faahfaahin n wax intanoo shaqaa uga gudbayaa ee uu mar geerash u tegayaa mar gaadhi u raacayaa macnaha wuxuu raadinayaa intaa inuu meel uu si deg dega dhaqaala uga helo ou dhaqaalaha gabadhii ku doono miya ha ha cabdixakiino wuxuu leeyahay warniyo inanta sidaasu qurux badan leh jacaylkaasini ka dhexeeya jacaylka aad u qabto dee haddii aad ka habsaanto ama dee aad waktiga baxnaaniso dee dee lagula sugi maayo intaa ninkan wuxuu walaac ka qaba in gabadhii laga guursado dabeetana labadaa shaqtaa hore geerashka iyo tan kale buu haddana hargeyso bilaa camal ku noqday mar kaloo ku karay ninkii aaladiibuu ka tego miyii buu tega cabdixakiinow oo haddana wuu soo dhaqaaqo miyibu dib ugu noqday miyibu dubug miyibu ninkii tegey dabeetana wuxuu bilaabay dabeetana haddana inuu dhuxul shito ninkii dhuxul loo noqday oo kayntiibuu baraacay oo dabeetana wuu gubayo dhuxul fara badan buu dabeetanaysa marka lowrkaa dhuxul shaaqa adeer magaalada hargeyso uu geyso lacag buuran bay noqonaysa ilaa bay lawara lacag lacagtaa gabadhi aad ka bixisaa ka doonta si gabadhii gurisay waan gartay markuu dhuxushii shiday ee uu muddo duurkii ku jiray ee ay bila ku qaadatay ee uu dhuxushii dhameeyey ilaa boqolkiish marka meelaha diyaariyey buu yiri ay markaa diyaariyey taan qabay inaan qaraaban baa layidhi ciidamadii etoobiya markaa waa deegaanka soomaaliya degta kilalka shanaad meeshii moogta taxkiino waa goobta gara oo uu dhuxushi ka yidhi ha wuxuu baa yidhi ciidamadii etoobiya oo wixii dhuxul shita dhuxula way qabqabanayaan wixii dhuxul shitana dee xabsigaa la geenaya waa kii socdis baa la yidhi etoobiya dootaa ninka lafiisu ka soo carro uu firnaday dhuxushiina ka soo carar uu shiday dhuxushiina halkiibu kaga soo carar hargeysu mar kale kusoo noqday wuxuu sawirtay u ninkii u shaqo tegey gabadha ee doonaya inuu dhaqaalo soo uruursada ee guursado oo xabsiga liinta ku dhex cabaya oo xabsiga liinta ku cab weliba xabsiga etoobiya dee ma hawl yara berigaana mu hawl yara iminkana dee kolley hawshiisuu leeyahay waan garta ninkii dabeetana haddana dhaka kalaa kusoo dhacday wuxuu yihi wallay waa ina tahriibtaa dabeetana ninka haddana tahriibbu bartaa ka galo uu tacabiray jabuuti buu maray doon buu ka raacay yeman buu tegey weliba waayo fara badan buu badda kusii dhex mutay oo doontii habeenkaa ay raaceen ay ku tahriibayeen ba motoorkii baa ka baktiyey kolba mawjad baa wuxuu yihi intay soo kacda dabeetana bahasha naga buuxisa se saari noola digan sacbada kaga dhurnaa oo rari ninkii tiina waa ka badbaado waa ka baxo yeman buu u tallaabay waan gartay haddana waa tahriibkii halkaasu la gaaray
yamarkii u tallaabay iyo xera qaxoonti ay garan qoladii la socday isagu dee wuxuu yihi nin gabadh u socda baan ahayn gabadh soo shaqo tegeen gabadhaa gursiyay dabeetana lay qaxoontinimad ina waxani cuntami mayse aroortii baan haddana ka kalahay buu yihi aan dabeetana ugu jeexaya laacdan cadeen baan tegey muddaa ka yara shaqaystay markaan waxoogaa dee noodi aan jidka kaga baxo aan ka helay baan dabeetana haddana ugu jeexay buu yaha sacuudiga waan gartay waxay igu waaya badnayd buri markaan buuralayna dhulkaan buuralayna ee sacuudiga iyo runta udhaxayso aad u khatar badan markaan madayo baan kolba dabeetana waan goosta oon saddex gabaa gaasha raad iyo xagaa dhaxayso kay darsamo oo dabeetana wuxuu yihi waan fadhiistaa markaan soo fadhiistaa haddana inantii baan xasuustaa deetana imirji cusubun baa i galaa iyadaaba ku tamirinayay markuu iyadii xasuustun ba yidhaha wallahi hawl alla hawl baa ku taala ha ayadunbu ku tabarinayla jacaylku waa balaayey aada u weyn haye haye ninkii sidaasoo dabeetana ku gudbay sacuudiguu tegey muddo markuu shaqaynayay oo rari inantii ismay calfan inantii horta calafkaa kala kaxiyey inantii waa la guursaday oo gebigaba inantu intaasoo hawla u maray ma calfan inantu waxaasoo hawloo maray horta mu calfan inantii way jireen inantii nin kale ilaahay calaf ugu daro dabeetana ay raacday oo markaa markuu sacuudiga ku sugnaabaa la guursaday miya mise waa mise intuu soo noqday waktigaasaa mii la guursaday sacuudiga joogay iyadoo isaga hawl oo iyadoo markaa ma ka warhaysay intaasoo hawlo inuu marayo oo uu socdo iyada daraaddeed uu kolba gidaar uga soo go-ayo kolle xidhiirku waktigaasuu iska adkaayo social mediaha lafteeda la isticmaalayo islan waktigaasu muusii furfuran imka la la loo isticmaalo ama la isaga warheli karo marka xitaa iska warhaynta adkayd manaajir qaarkood oo marka xitaa kala warhayo muddo dheer bay xitaa markan uu guurisanayo gabadha markan loo guurisanayo wuxuu ii sheegay muddo ka bacdi ayadoo inantii muddo guri lahayun ogayba oo muddoba intuu macnaha soo tabcayo ordayo kolba halkaa tegayay oo inaan wax badan boogeyn gabadhii in weli isu joogtuu moodayay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad si kale kuma garatee marka aduu si aan loo nudaa calaf baa kala adeegay muxuu sameeyey markaa markuu baa kala adeegay isaguna dabeetana markuu sacuudiga tegay muxuu sameeyey inantiina gobonimo gobonimo inantiina ku sagootiyey marka arrinta ninkaasi jabkaas iyo hawshaa maray bay maasadeer ka hadlaysaan maasadeer ku cabiraya maasadeer dhalandhool baa la yidhahdaa waxaanay ka turjumaysaa wixii hawle inantaa u maray dhalandhool baad markaa aad ka curisay oo maansadaasa ku saabsan ninkaa qisadiisa maxay ku bilaabmaysaa markaa maansadu waxay odhanaysaa cabdixakiinow qalanjooy dhigaad iyo wixii caana kula dhamay ama geenye kula dhuda dhegxumiyo rafaad iyo dhiif looma quudhe dhiif looma quudho hadday dhiila mudatee dembi weyn dhimac weyn ragna dhugasho mooye dheeman iyo luul iyo hanti nimaan dhitaysana dhuul kuma jaraye intan muruqa dheersado dalxash iyo barwaaqi iyo dhaayin iyo sharaf iyo nolol dheg iyo muunale iran adiga kugu dhaqo intan dhaaris ugu maray maxaan kuu dhambalay hawl ragga dhabar adayg iyo tala kama dhammaatee arrintan dhardhaaraa marka ay dabacatee dherigeedu kala jago dhelindhelinta faallada dhaba kale maxaan maray markay dhicisay taasina dhaldhalaalka guudka iyo dhoolka iyo heegada intaana dhex qaado xidigaha ku dhaygagay dhinac kale shaxda u dhigay maxaan tumay bir iyo dhagax dhaldhalaashi daasado rijadan ka dhali idhi markay dhiiqi weyde markay dhiiqi weyde igu dhaga areegtan uga dhacay humbiyo quus maxaan dhexanta jiiraan dhowr bir iyo taartaar dhiga dheera baxayoo dheelmaayo hawdkiyo dheereeyo saara ilaa dhalashadaydii dacalidu jiif iyo dhooldhoolin mooye anagoon dhibays arag dhimbiilaha waxguba dhuxusha iyo ruudiya tandhamaada kuu galay muxuu dhalanka muuq iyo dhabankan lahaa iyo dhaahay ku doorsamay isbedelninkii cidla aan dhaqaaq waa markuu dhuxusha u shutay dee aygaa ogole dee juurjoogta u noqday macnaha wuxuu sawrayaa inuu isbedelay oo ninkii dhalinyarada ahaa ee dugsiga hoose dhexe ku jiray oo marna geeras ka shaqeeyey marna gaari dusha koray marna quruxda badnaa dee iskuulka dhiganaya dee labisnaa dee markuu dee dhuxul la noqday dee waad dareemi kartaa muuqaalkiisu siduu eekaadayo moogtahay marka marka wuxuu cidla aan dhawaaq iyo wax dhaqaaqayaa jirin intan dhiraha waaweyn dhinacoora jiibsaday haraq iyo dhuwaag iyo maxaan dhawrta wehe jiray gabal dhacay habeenimo anoo dhoofay awga inta dhirifka cimilada duufaanta dhabatiyo mowjado dhirbaaxeen ila dhacantay doontan dhaladeeda saaraa dabeeduray dadweynto dhudumadu ijaale maxaan xero dhadhamad iyo dhawrtaysi loo garo ugu dhaxay daraada aroortiina dhaansaday weysada iyo dhiishoo dhexda suuka ku xidho dhalandhowrka sii wareeg dheeliga duruufta iyo dhakafaarka waayuha markaan dhiiran waayo niyadeedu dhimataba xasuustaadu dhuux iyo maxay dhiigi gelisay ugu horreysay gilir kale waa marka uu daalo dabatan intii xasuustu dootana fadhiga ka inarki kala qaato aad iyo aad waa waa kasii badi marka odhanayay ha wuxuu leey danta dhacamahe danta dhacamaheed iyo buurtiiyo dhadhaabihii ina kala dhex yaalaan ina kala dhex yaale arrinteena kala dhigay intii aan lahaa dhaaf xeedhad iyo dhaalkii hadday kala dhamtaalmee nafsi kuma dhadhabayo carab daaxa jiray iyo waktiga iyo dhigaalka ina kala dhaqaajiye dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantay marka halkaasuu kaga baxaya marka wuxuu leeyahay n wakti waktigii iyo dhigaalka ina kala dhantaalee dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantee dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantay buaalafkaas sida waxilooda ina kala geeyay marka ducagaas ina kala geeyey aniguna gobonimadan qaadanayaa buu leeyahay waxaase duruuf iyo hawl iyo dhibaatana wuxun baanu maray inaan yani marka dhacbi dantayna kale dhex yaalan aan qaadaan fududeeyo si wax fara badan nagu suura galaan unbuu leeyahay macnaha de uu cafinayaa wuxuu leeyahay mar haddii calafkiina kala kaxeeyey adiguna gobonimadaa ku noolo annagoon ku cafiyey ha kuma ereysid buu leeyahay taasa calafkayna kala kaxeeyo gobonimaan kugu sogoteyayaa buu leeyahay waa hagaag markaa ninkii waa kan geerash buu galay mar wuxuu sameeyey gaari buu raacay mar duurku galo dhuxul buu shiday mar waa tahriibay yamaan sacuudi intaasoo meelood buu maray gabadhii waa kanoo ilaahay calaf isuguma darina waa waa saa tilmaantay waa la guursaday isagii muxuu ku dambeeyey markaa cabdixakiin isagu wuxuu ku dambeeyey markaa sacuudiga uu joogay gabadhiina la guursaday muddo horta markuu sacuudiga ninkii joogo iska shaqaystay horta waa lasoo tarxilood waddanka dub uga soo noqday waddanka dub uga soo noqday hargeysuu yimi hawsh iyo dhibaatada iyo wixii soo maray runtii kusoo waay arkay ganacsi buu bilaabay meherad cusub meherad fiican oo caalimka ayuu magaalada hargeysa ku haystaa waana nin ganacsadaha waxaan yidhi dee waxaas or wuxun baan sawirtaa buu li inantaa aan jecelahay ee heblaayahay quruxda badan la bixila quruxda badan la haddii aan sidaa ku guursada markaa way ogolayd be haya haye oo dee duruuftaas iyo dhaqaala darada marka aniga haysa dee inay saamayso inantaa quruxdeed iyo dheehaydasi dabeetana uu guuro isbedelo markaa waxaan dhi daadi buu lahay ninkaa dhiga mar waxaasoo duruufa jiidhaa gabadha dabeetana aad guursataa dee sida ragga
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan fanaanada xamde axmed kinaal oo ku magac dheer xamda queen waxa ay ka mid tahay fanaaniinta muddooyinkan dambe sida aadka ah heese hooga loo dhagaysto hase yeeshee waraysi gaara oo ay v o a siisay fanaanaddu ayay ku sheegtay inay fanka gebi ahaanba joojisay waxaanay sababta keentay iyo weliba waxa ay qaban doonto fanka kadib ay uga warantay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur anigaa go-aansaday inaan fankii gebi ahaanba ka baxo anaa isu garan waayey markii horena cidigumay qasbin imikana anaa sidaa jeclaysta inaan ka baxo
dadku waxay isweydiinayaan xamde maxaa ku kalifay ma kooxdii bay ka baxday oo waxay gelaysaa koox kale mise guud ahaanba fankii wixii la odhan jiray oo dhan ayay isaga baxday xamde may walaalo kamaan bixin kooxdii oo keliya ama xidigaha geeska kooxdii aan ka midka ahaa ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa waqti xaadirkaa aan iyaga ka mid ahaayoon ku jiray kamaan bixin fanka gebi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegayaa soomaali meel kastoo joogtaan u sheegayaa markaa fankii baan ka baxay walaalo waa hagaag heerka fanka ee waktigan xamdaay maxaad ku qiimeyn lahayd wallaahi isagale fanka heerkan maanta aan joogno ama fanaaniin ahaan la joogo haddaan qiimeeyo markaan fanka soo galayey iyo maanta markii aan gudagalay dhowrkaa saneen ku jiray horta different weeyaan weyno ballaaran markaan soo gelayay aada buu iila qurux badnaa wax baan ku hamiyey wax wanaagsan laakiin sidii way aad magac uun baana fan soomaali laga dhaxlaa oo maanta xamda kuweyn ilmaha yaro labada jirkaaye ama de yacni madaxa la kacay ayaa garanaya magac baan ka dhaxlay aan odhan karaa xamda kuweyn markaa walaalo waxaan ku qiyaasila wallaahi dee dad badanoo waxaa jira aniga sidaydoo kala caawo aan waxaan aada ugu faraxsanahay anigoo da-yar anigoo dhallinyaraa miirkaygii qaba inaan caawo ilaahaygu guuleeyey inaan ka toobad keeno ama ku dhawaaqo ama social media ka sheego inaan ka baxay aada baan ugu faraxsanaya ilaahayna waan ugu mahadinaya haddiiba fanka aad ka tagto dadku waxay isweydiinayaan xamda kuwiin maxay qaban doontaa een maxaad qabanaysaa walaal haddaan fanka ka tegay kolley magac baan ka dhaxlay fanka waxaan rajeynaya insha allah magacii xagga fanka iyo heesahaan kusii wadila business baan ku bedelaya insha allah xamda gabagabada maxay tahay fariinta aada u gudbinayso bulshadii taageerayaashaadii soomaalidii ummadda muslimiinta aada baad u mahadsantay isagale dhammaanba hortaa intii i taageeri jirtay markaan wakhtigan fanka ku jiray waxaan leeyahay go-aanka anaa qaatay caawa inaad igu taageertaan khayrka inaad igu taageertaan waxaan anigu maanta habi ku ahay inaad khayrka igu garab istaagtaan iina ducaysaan saasaan odhan laha waxaabaan xasuustay heesii heegi caanka ahaa gaar ahaan heesteedii aadka looga daba dhacay ee qaadirow allahayow adigu adigu qumanayso markana dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkan barnaamijka caweyska washington martii noogu ah islamarkaana inala caweyn doontaa fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiye fiska waryahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaa fanaanada magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waayaheeda fanka ka waraysatay aanadii kala baxo sagal iyo weliba farxiye fiska jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah waa hagaag ugu horeyn waxaan jecelahay inaan kugu soo dhaweeyo caweyska washington qeybtiisa magaalada hargeysa farxiyo fiska fanaanada caanka ah codka macaan boqorada codka soo dhawow baan kulehay marka hore waa mahadsantaha walaashay sagale aad iyo aadaa umahadsan tahay waa hagaag fiska maxaa lagugu bixiyey farxiya wallaahi abaayo fiska waxaa ii bixiyey maxamed karaami cd yacni fiska waa faska adiga waa diamond magacaasaa ii bixiyey
saasaa loo soo gaabiyey fadxiye maxaa lagu raaciyaa fadxiya iyo fadxiye axmed cadaawe waa hagaag magac miskiin lagama aha baynu leenahay fadxiye bal ugu horeyn haddii aada inoo soo koobto kow iyo labaad inooga taataabato taariikhdaadi halkaad ku dhalatay iyo sidoo kale goortii aada fan ka soo gashay halkaad ka bilowdayba
aniga waxaan ku dhashay ceelbuur gaar ahaan wabxo fankana waxaan bilaabay two thousand sixki inkastoo anoo yar aan jeclaa laakiin two thousand sixki aan bilaabay kabanka ugu horreeyey oo macnaha oo qoota qootaan ku qaado dhudhuumanay mafahantay laakiin two thousand sevenkii aan duubay sadii calaf two thousand eightkin videogaan duubay maasha allah farxiya bal haddii aynu usoo noqono waraysiga waxaan jecelahay bal dhegeystayaasha heesta koowaad ee aynu ugu fureyno inaad adigu soo xesho dookaaga wallaahi heeseyga waa badan yihiin kolba waxay ila tahay midda adiga jeceshahay inaad ka dhigtid waa hagaag heestii ugu dambeysay ee aada magaalada hargeysa kusoo saarto ayaan jecelay inaynu usoo xullo heestaasi erayadeeda yaaskale runtii heese badanaan ku duuba hargeysa hees la yihahda hargeysa ciil hamudan deelqaaf iyo qaar aan weli soo bixin iyo heesta cabdiraxmaan oday isla qaadnay bistaha soo dhiga agteeda bistaha soo dhiga agteeda haa taas waynu dambaysiisanaa balse deelqaaf ayaan jecelahay in aynu dhegaystayaasha ugu furno dhegaysta habboon
qoraanku ugu daale haydagi jacayo qoraanku
anigoon anigoon didniin qabin haysaa ridooyaa duufaanka caashaqu duldulaaminaay duufaanka caashaqu duldulaaminaay cagtay digdoqyo lahaashoynahay dilin cagtay digdoqyo lahaashoynahay dilin le ruux daarilo damqaanayaabale ile ruux daadhilo damqaanayaabale damqaanayabaane deel qaabkayga dhow damqaanayabaane deel qaabkayga dhow ileen ruux daarilo damqaanayaabane ileen ruux daarilo damqaanayaabane damqaanayabaane deel qaabkayga dhow damqaanayabaane deel qaabkayga dhow
haddaynu intaas kaga nimaadno deelqaab iyo codka tolmoon ee baxsan ee farxiyo fiska n farxiyay banaanku marka n horta heeso fara badan ayaad adigu leedahay oo dee aan la tirin karaynin boo lagu daalay haddii las idhahda tiriya n fanaaniintu heesahooda ma kala jecla laakiin waxaa jira qaar marka ay qaadayaan dareen gaara u sameeya ma jirtaa hees aada aada u dhex gasho markaad eh, qaadayso wallaahi marka hore way jiri jirtay laakiin hadda anaaba kala garanaynba iyaga dhanba waa jeclahay hadda ya waa ay ku bateen marka wallaahi mar waxaa jirta aan macnaha aan sidii heeseyga ani aan sameeyo kale een maxay ahayd hubaal een ah, heese badan een daadihi laakiin hadda midda midda kale waa kasii darantaho waa iska- heesihii waaba macnaha anaa sii jeclaano iyagu hees baa jirta aada samaysay daadihii daadihii haa heestaasaan bal markana jecelahay inaynu dhagaystayaasha ku nasino dhagaysa habboon
Sabenkayga ashaqo dhibo ku darteen aynayo daraga adan ku dareen Sabenkayga ashaqo dhibo ku darteen aynayo daraga
waa tahay dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnaaba aynu kaga nimaadno qaybtii koowaad ee waraysigaasi farxiye axmed cadaawo farxiye fiska ay siisay barnaamijka caweyska washington dabcan qaybo kale oo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijka midlamid ay isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nooli kulante